wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka furtay shirka hirgelinta siyaasadda dib u habeynta iyo wacyigelinta iskaashata beeraleyda kaasi oo ah furo muhiim ah oo lagu xoojinayo waxsoo saarka beeraha korna loogu qaadayo dhaqaalaha dalka shirkan waxaa ka qayb galay wasiiro ka socday maamul goboleedyada dalka iskaashato beeraleyda iyo daneeyaasha kale ee arrimaha beeraha agaasimaha waaxda horumarinta ganacsiga beeraha iyo iskaashatooyinka sawda miro cusmaan ayaa ka hadashay muhiimada shirkan haddii la fiiriyo dhinaca n t b-ga iyo qorshayaasha si guud dowladda uga yaalo brivate sectorkana mar labaad waxaa laga maarmaana in runtii dhammaan hay-adaha iyo dowladduba ay iska kaashadaan ay gacan iska siiyaan in ay fusho siyaasaddaasi marka qaybaha kala duwan ee bulshadana qayb ayay ka ahaayeen oo maxay heeday hay-adihii beeraha ka shaqaynayay sida faw iyo w f p iyo mashaariicda wasaaradda ay hogaamiso kullii halkan way ku wada dhammaayeen waxaan rajaynayaa insha allah in ay ka soo baxaan natiijooyin muhiim ah iyo siyaasadda la isla gartay ee dhammaan dowlad goboleedyada iyo bribatka ay isla fahmeenna insha allah si habsamile loo fuliyo sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka galmudug axmed nuur xaaji cismaan oo ku hadlaya afka maamul goboleedyada ayaa sheegay in loo baahan yahay tayeynta beeraha dalka aad baan ugu mahad celinaa beeralayda xilligii adkaa kusoo dhabar adeegay maantana meesha la maraayo runtii soo gaarsiiyey wax soo saarka dalka beeruhu waxay ka yihiin toddobaatan boqolkiiba wax soo saarka dalka maxaa yeelay waxay ka yihiin shaqa abuurkii dalka ay toddobaatan boqolkiiba ka yihiin yacni halkii beer waxaa ka shaqeeya boqolaal qof taasna waxay tahay shaqa abuur ugu dambeynna agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud maxamed oo shirkan furay ayaa bogaadiyey hanaanka habeynta siyaasadda beeraha dalka beeruhu waa dhaqaalihii waa laf dhabarkii dhaqaalaha dhaqaalihii marka saanu hormarino qof qofisuma hormari karno waa inaan cooperatifes dadki amba xoolo ama beero amba kalluumaysi sectorka productionka o dhan sida ay waxu wada qaban karaan waa inaan isugu leexinaa taasaan waxaan u baahana marka inaan qeexno marka sharciyadii lagu hagi lahaa sharciyadii lagu hagi lahaana marka waxaan la kaashanay walaalkayna muxuu ahay suldaan amiir muxuu ahay yani horay maaragtay wax badan ogala shaqey jira haddana wuxuu soo develob gareeyey soo qoray brograamka yani hortiina yaaloo ah shuruucdii iskaashatooyinka maaragta dalka lagu hogaami leh see yihiin taariikhdooda waxay tahay shirkan ayaa la filayaa in lagu soo bandhigo aragtiyo cusub iyo talooyin wax ku ool ah kuwaasi oo lagu xoojinayo istaraatiijiyadda lagu hirgelinayo horumarka iskaashiga beeraha dalka